haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii martida mikrofoonka iyo wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdulaahi nuur cusmaan oo ah gudoomiyaha hay-adda hormuud salaama bank foundation marka hore kusoo dhawo barnaamijka cabdulaahi waa dhowahay ridwaan waad mahadsan tahay muddooyinkii ugu dambeeyey adeegyo dhinaca oksijiinta ah ayaad gaarsiineysaan cisbitaalada qaarkood haba ugu badnaadaan cisbitaalka martini bal ka waran baahida loo qabo arrimahaas marka laga hadlayo dhibaatada ba-an ee cudurka covid sagaal iyo toban uu ku hayo soomaaliya
waad mahadsan tahay sida aan la wada soconno waxaa soo laba kacleeyey xanuunka covid nineteen wejigiisa labaad dalka soomaaliya kaasoo runtii ka xoog badan marka la fiiriyo wejigii koowaad saameyn iyo dhibaato xoog lana geystay waxaa wadanka soomaaliya ciriir oo ka jira helitaanka oxygen ku filan isbitaalada gaar ahaan isbitaalka ugu weyn ee lagu daweeyo dadka uu xanuunka soo rito ee martini kadib markii arrintaasi dhacday waxaan ugu deeqnay isbitaalka martini kun salander oo oxygen ah annaga oo arintaasi ku siinay qandaraas warshad gaar loo leeyahay oo ku taal magaalada tan muqdisho inay maalintii siisay boqol haan oo oxygen ah markii ay hawshaas ay muddo socotay ilaa iyo usbuuc oo kalabar ay gaartay waxaa hadda markale aan ku deeqnay kun iyo shan boqol kale oo oxygen oo ham oxygeenta ah ayagoo totaal isku noqonayso laba kun iyo shan boqol oo oo oxygen ah oo oo haantii dabcan ay ku fadhido qiimaha konton dollar runtii arrintan baahida oxygeenta waa baahi jirta oo culeys xooglan ku haysa dhammaan iyo guud ahaan dalka soomaaliya xilligan la joogo waayahay waxaad sheegtay in qeybtii labaad ama wejigii labaad ee gurmadka xanuunkan covid nteen ay sharakadu ka qayb qaadanayso marka la fiiriyo baahidana waa ay badan tahay maxaa ku qiyaasi lahayd baahida aada is leedahay xilligan waa ay jirtaa marka laga hadlayo cisbitaalada dalka
waad mahadsan tahay runtii cisbitaalada ee dalka soomaaliya amaba mataqaana hay-adaha caafimaadka dalka soomaaliya waxa ay runtii aada ula daalaadhacayaan mataqaana inaanay haysanin agabkii ama wixii ay u baahnaayeen markay imaato daaweynta dadka uu soo riday xanuunka coronavirus ama covid nineteen way ugu muhiimsan tahay oxygeenta way ugu muhiimsan tahay ay ku jirto dawooyinka ay ugu muhiimsan tahay isbitaalada inay u diyaarsan yihiin ayagu ay ku jirto qalabkan ay gashaan dhakhaatiirta ama dadka la tacaalaya ee loo yaqaano b b e da oo isku qufulan ay ugu muhiimsan tahay face maskigii oo ay ku jirto golofiskii runtii arrimahaas oo dhan culeys xoogle ayaa ka jira marka ay imaato xaaladaha hay-adaha caafimaadka ama isbitaalada ee dalka soomaaliya xanuunkan haatan wuxuu kusii faafayaa in kamid ah gobolada dalka soomaaliya waayahay waxaa sheegtay in agab fara badan oo dhinaca caafimaadka aada ugu deeqdeen isbitaal martini marka la eega baaxadda dhimashada iyo saameynta cudurkan uu ku yeeshay dadka soomaalidana waxaad moodaa inay aada u badan tahay marka ma jiraan isbitaallo kale oo dad ay yaalaan oo iyana aada qeyb ka qaadataan sidii loo gaarsiin lahaa oxygeenta
waa mahadsan tahay runtii wejigan labaad ee covid neenka iyo dalka soomaaliya waxaa muuqanayso tirada uu dadku ku dhacayo iyo sida uu u fidayo iyo dhimashaduba intaba inay ka badan tahay wejigii koowaad dadkana runtii meelo kala duwan iyo isbitaallo kala duwan ayaa la geeyaa oxygeenta taalla magaalada muqdisho oo la heli kara oo kooban darteed oxygeenta annaga hadda aan ku deeqnay waxaa la geeyaa isbitaalka martini waa meesha ugu weyn runtii goobooyin kale oo dadka la geeyay waa jiraan hase ahaatee wadan magaalada waxaa ka shaqeynaysa hal warshad oo oxygen ah awoodda ay leedahayna waa intaa ma dhaafsiisna marka intayna dabcan waxaan xoog saarnay in isbitaalka ugu weyn oxygeenta aanay ka go-in
waayahay muddooyinkan ama maalmihii ugu dambeeyeyba waxaa jiray in idinka ka sokow ay jiraan guddiyo dhinaca dowladda iyo guddi kale oo isagana jira oo ka wada qeyb galaya sidii loo xoojin lahaa arrimahan bal haddii aad faahfaahin ka bixiso hawshaas
waa runta guddi waxaa jira oo sameynaya coordination oo mataqaanaa ay hogaa laga hogaamiyo xafiiska prime ministerka oo ah guddi mataqaanaa national level ah guddigaas dabcan waxaa uu mataqaana hawshiis ay tahay inuu agaasimo dadaalada lagula tacaalaya xanuunkan covid nineteen iyo sidii mataqaanaa dadaalada kale ee kala duwan ee soconaya loo agaasimi lahaa waxaa kaloo jiro guddi madax bannaan oo iskiis asiga isu abaabulay oo ka kooban ganacsatada culimada dhakhaatiirta haweenka iyo bulshada rayidka ah guddigaas labada aniga waxaan ka ahay guddoomiye ku-xigeen guddiga qarankana waxaan ka ahay ama national committeegan ee xubin marka guddigan dambe waa guddi isxil saaray ayaga isxil saaray waxayna tahay ujeedadooda ama shaqada muhiim ay qabanayaan inay aruuriyaan lacag ama dhaqaale lagu iibiyo warshadaha soo saara oxyginta iyo qalabka kale caafimaadka ee loogu baahan yahay in lagula tacaalo xanuunka covid 19 guddigaas waxaa lagu dhawaaqay laba maalin ka hor haatan waxa uu ku jiraa uu gudageli doonaa inuu mataqaana uu lacag u aruuriyo dhammaan isbitaalada caafimaadka ama isbitaalada waaweyn ee ku yaala dalka soomaaliya
waaya su-aal kaloo muhiima waxaa jirta dad badan ay isweydiiyaan oo ah marka la eego dadka ku dhimanaya isbitaal martiini iyo isbitaalada kale waxaa muuqata inaanay weli helin baahiyihii ay u qabeen oxygiinta waa laga yaabaa in ay dadku aada u tiro badan yihiin laakiin haddana si cadaalad ah ma u qaybisaan oo ma laga yaabaa in dadka ay si xaqa ku helaan oxygiinta aad aada ugu deeqdaan isbitaalada
dabcan anaga oxyginta waan ku deeqnay oxygintana waxaa toos loo geeya looguna geeya isbitaalka martini waxaana hubinaa in oxyginta aan ku deeqnay ay gaarto isbitaalka wixii intaa ka dambeeya dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha ayaa maamulkeeda iyo qaybinteeda runtii ah ka mas-uula iyo daweynta dadka anaga dhakhaatiir ma nihin dadkana ma daaweynayno laakiin waxaa muhiim ah in isbitaalku aan oxyginta ka go-in ayaan iyo waxyaabihii kale oo tasiiraadka u baahan yahay aan gacan ka geysan karno inaan gacan ka geysano mar walba midda labaad oxygen keliya ma ahan dadaalada aan geysanayno nambarka gaaban ee lasoo waco ee afar afar sagaal shirkadda hormuud telecom ayaa abuurtay oo ay dadku soo wacaan si lacag la-aan ah sidoo kale xarunta call centerka la yihahdo ama xarunta wicitaanka dadweynaha waxaa samays waxaa sameynay annaga haddaana hormuud telecom qaybteena injineerada ee tabaarak ayaa ayaa softwareka iyo programka sameeyey internetka iyo kulli fiber optic ayaan u gelinay kullina mataqaanaa waa waxaan ku sameynay si oo lacag la-aan ah dhanka kale teleefoonadeenna waxaan ku xirnay markuu qofka soo waco wacyigelinta ku saabsan caabuqan iyo tallaabooyinka qofka inuu qaadi laha ay tahay taasoo suuro gelisay inuu wacyigelintaas ay gaarto dhammaan dadka soomaaliyeed miyi iyo magaalo intaba marka ma waxaa ula jeedaa dhinaca wacyigelinta waxa aad qabataan waa wax la taaban karo dhinaca wacyigelinta runtii waxay noqotay wacyigelinta mataqaanaa ugu ugu saameynta badan marka la fiiriyo sida ay qirayaan dad badan oo diblomaasiyiin ah ama hay-adaha caalamiga ka shaqeeya sababtoo aad qof kasta oo telefoonka dirsada wuxuu dhegeysanaya ama uu maqlaya wacyigelintaas wejigii koowaad markii lagu jiro sidoo kale waxaan bixinay runtii gurmad iyo gargaar aada u weyn oo mid lacageed leh oo mid raashin leh oo mid mataqaana kaabid leh dadka uu sameeyey xanuunka haddana waxaan wadnaa dadaaladaas dadaalo lamid ah hadda waxaan iibinay oo aan lacagteeda shubnay warshad dhalin doonto oxyginta annaga oo warshadaasi ka keenayna dalka turkiga lacagteedana waa shubnay waxay noqon doontaa warshadda ugu horeysay oo soo gaarta dalka insha allahu dhowaan waayahay warshadaas oo keliya ma kula tahay inay kaafin karto baahida loo qabo oxygiinta waa la socotaa hadda inta badan marka laga hadlayo dadka xanuunkan u geeriyooda waxaa la sheegaa inaysan helin oxygiin
warshadaas iyo laba warshad iyo saddex warshad kuma filna baahida oxygen ee ka jirta dalka soomaaliya runtii asbaabahaas weeye asbaabaha hadda guddiyadan loo sameeyey gaar ahaan guddigan is-abaabulay ee la yidhaahdo badbaadi naf oo sameynaya fundraising ama lacag aruurinta inay u iibiyaan qorshahooda waxa weeye oxygintaas warshadda oxyginta dhalisa ilaa iyo toban isbitaal oo ku yaala dhammaan dalka soomaaliya qorshahooda waa sidaas hadda meelaha uu iga soo gaarayay warbixinta xanuunka oo culayska badan ka jiro waxaa ka mid ah gobolka bay magaalada baydhabo oo ayada maalmahan aada uga fikirayay sida ay suuragal ku tahay oo gurmad iyo gargaar lagu gaarsiin karo
waaya cabdulaahi arrimaha kale ee dalka ka taagan waxaa ka mid ah dhinaca abaaraha hadda ka taagan gobolka gedo wax gacana aad ka geysateen miyaa jira haddii aad tihiin sharikadda hormuud waad mahadsan tahay waa runta arrin abaar ah oo adag oo biyo la-aan ayaa ka taagan gobolka gedo runtii waana ma aha marka ugu horeysa dhowr jeer ay kusoo laalaabatay markastoo culays ama abaar ay ka dhaca gobolka gado gurmadka ugu horeeya uguna muhiimsan uguna ballaaran ayaan geysan jirnay dabcan annaga waxaan qayb ka nahay dadka deegaanka degmo kasta ama gobol kasta oo aan ka shaqayno cidda ugu horeysa oo macluumaadka ogaanaysana ayaan nahay shalay iyo maantadan waxaan aan aan aan aan ka aan sameeyey kulamo arrintaas looga hadlayo insha allahu tacaala aniga waxaan ku dhawaaqi doonaa gurmadka aan aan ugu talagalnay gobolka gado sida ugu dhaqsaha badan
waayahay ugu dambeyn waxaa jiri karaa dad kale oo laftirkooda ka fakaraya inay keenaan warshadaha oksijiinta idinkana dhinacinaad ka wadaan muxuu yahay waxa aad ku talinayso si loo helo isku xirnaan iyo wada shaqayn guud oo ku saabsan in oksijiinta sidii loogu talagalay ay u gaarto guud ahaan dadka soomaalida xilligan baahida u qaba waad mahadsan tahay runtii dalka soomaaliya culeysyada xagga caafimaadka oxygen keliya ma ahan culeysyada ugu waaweyn waxaa weeye isbitaaladii oo runtii aan haysanin qalabkii ama agabkii ay u baahnaayeen si ay u daweeyaan ama ula tacaalaan xanuunada kala duwan ee dadka soomaaliyeed la daalaadhacayaan runtii oxygenadaas waxaa loo baahan yahay runtii dadka soomaaliyeed inay u istaagaan si mug leh islamarkaasna ay uga qayb qaataan tabarucaadda iyo gurmadkaas lana hubiyo in isbitaal magaalo kasta oo soomaaliya ama degmo kasta isbitaal ku yaal in la gaarsiiyo oo helo warshad oxygeenta dhaliso iyo qalabka caafimaadka isbitaalku u baahan yahay haddii aan noqon lahay sariira haddii aan noqon lahay qalabka x-rayda ama qalabyada kale ee wax lagu baaro runtii aad ayay muhiim u tahay waxyaabaha aad ii taabtay waxaa ka mid ah in hadda gobolka bay xanuunka covid 9 uu mataqaanaa uu maalmahan uu aada uga jiro xitaa lana la-yahay wixii lagu baarayay ama sidii loo baarayay dadka uu xanuunka soo dhirto marka runtii waxaa loo baahan yahay oxygen kaliya way ka weyn tahay dadka soomaaliyeedna waxaan aan aan ugu baaqayaa in mataqaana gurmadkaas aada looga qayb galo lana sameeyo isku xir ama coordination lana hubiyo in dhammaan dalka soomaaliya isbitaaladooda loo qalabeeyo si mataqaana ay ula tacaali karaan xanuunan kasta oo yimaada dalka soomaaliya waayahay aada iyo aad baad umahadsantaha cabdullah waqtigaga adaa mudan ridwaan
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay madaxa hormuud salaama bank foundation inta mar kale aynu kulmi doonno haddii ay bahawada lahayd ma waa ridwaan xaaji codillah nabadgelyo
barnaamijkaasi martida mikrofoonka oo ridwaan xaaji cabduuli uu nala socodsiinayana intaasi aan uga gudubno